waxaa muddooyinkii dambe si aadad ku soo tareeyey dhacdooyinka naxdinta leh ee laga soo tabanaya magaalada caasimadda ee muqdisho shalayyo ahayd maalin naxadda waxaa magaalada caasimadda ka dhacday dhacdo kale oo dadka muqdisho ku dhaqan ku reebta layaab iyo argagax wararka ka imaanaya degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa tilmaamaya in dabaq ku yaala degmadaasi laga soo tuuray gabar yar oo da'deeda lagu sheegay shan sano falkan foosha xun ee cabsida wendheliya ayaana la sheegay inay ka dambeeyaan raggan heebtooda la aqoon gabadha yaree dabaqa laga soo tuuray ayaana la sheegay inuu soo gaaray dhaawacaad u daran iyadoona markiiba lala cararay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho waalidiinta iyo qaar ka mid ah helada gabadha oo isbitaalka ku sugan ayaana laga dheehanayay murug iyo siday uga naxsan yihiin dhacdadani gabadhooda ku dhacday aabbaha dhalay gabadhan oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in gabadhiisa ay waxyeelayeen raggan la aqoon wuxuuna intaa ku daray in gabadhiisa ay la nooleed hooyadeeda isagana uu ahaa mid ku guda jir shaqa maalmeedkiisa waa kan isagoo ku sugan isbitaalka ay ku jirto gabadhiisa oo warbaahinta la hadlaya faahfaahinna ka bixinaya siday wax u dhaceen booliiska dowladda federaalk ayuuna sheegay inay ku wargeliyeen in la soo xidhay ragga dabaqa ka soo tulay gabadhiisa wax intaa ka badanna aysan u sheegin waxaan ku jiray shaqo oo nolol maalmeedka ee aan ka burinayo waxaa liigu soo wargeliyey in gabadhaydii naafe ay tahay ama dabaq laga tuuray waxaan u shaqaynayana waxay tahay qaranka ma ahayn anigoo qaranka u shaqaynaya in dhabarka haddana liiga toogto dhabarka markaan idan leeyahay reerihii aan ka soo tega la waxyeeleeyo gabadhayda waa dhiban tahay waxay u dhiban tahay ilaa haddaba aana garanin raggii dhibaatada geystay laakiin sida dowladda booliiska igu soo wargeliyeen in ay xiran yihiin waxaan ka war sugayaa booliiska tan dhibaatada gabadhayda soo gaartane ilaahay bay qabtaa dhanka turaajana waa ku jirtaa qaybta dambe oo dhabarka oo lafdhabarta hoose waxbaa ka gaaraa laleeyahay oo dareemaheeda waa halis isbitaalka aan joogana wax loogama qaban karo sida oo dhakhaatiirta iyo caddeeyeen digfeeraan rabnaa inaan u gudubno wixii digfeerna laga soo dhaho baan arkaynaa sidoo kale hooyada dhashay gabadha dabaqa laga soo tuuray ayaa iyaduna warbaahinta la hadashay يعني وانين هدي أركت أمليس كنا عنق أنت إلكتا يتصون عنق أصير على ذلك أنت إلكتا وضد أسوان كوت سببت إنه يعني أو لبعت أوجي سرب وفرح مير وكفس أوجي سرب إلى أنا كبد بادي ونطبق أسوان كصوتوري إن كستو أمواج العدين حتى إني كبد بادي ولا بارن أنا رتسن استال كلنا وجحرس أنت لكن حالة ده أركتو أكم رجوني استادي درن هانت أوبدل ميس هدو حري العمون لكن والدينا نقنقش أدي أفارها سينو كينين adi anaa kaa awood badan waa meesha waxaa ka socda haddii aan dareemo aan qof masaakiina ahay cunugii wax ma galabsan aan wax ma sameynin cunugaas wax laygaa takoorahay maana aqoonin ayagana awooday sheegan wayaan awoodda ay sheegaan waa hubkii la dhahay iyo yacni hantidii la dhahay masaakiinta ku difaaca ugu shaqeeya wax laygu awood sheeganaya ani
waxaana si isdabajoog ah magaalada uga dhaca falal amni darra ah iyo kuway isku dhibaateenayaan dadka isku qoyska ah waxaana middaa dheer inaysan dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud aysan waxba ka qaban waxa ka soconaya magaalada muqdisho mana ahan markii ugu horreysay oo la dhibaateeyo gabar yaroo ku nool magaalada muqdisho waxaana in badan laga soo tabiyey gudaha caasimadda dhacdooyin caynkan oo kale ah kuwaasoo waxyeella adag lagu gaarsiiyey ilmo yar